fiidnimo wanaagsan ku soo dhowaada xilqadda afaraad ee taxanaha kabasho xilqadihii xilqadan ku horreysay waxaynu kusoo lafagurnay mowduucyo aada ugu muhiim ah qof kasta oo ku jira safarka kakabashada kareedyada nolosha waxaynu ka soo hadalnay faa'iidada ay leedahay iyo muhiimadda ay leedahay inaynu lahaano ogaal nafeed waxaynu ka soo hadalnay oo soo qaadaa dhignay macnaha iyo nuxurka ku duugan inaynu lahaano ahaanshiyaha waxaynu ka soo hadalnay aqbalaada iyo faa'iidada ay u leedahay deganaanshiyaha gudaheenna caawo waxaynu ka hadli doonaa xirfad aad iyo aad ugu muhiima cid kasta oo doonaysa inay ka kabato kadeedyada nolosha ee isdaba jooga cid kasta oo doonaysa inay noolaato nolol ay turxaamuhu ku yaryihiin ama ay fududahay caqabadaha iyo challengeska ka hor yimaada in si fudud loola tacaamulo ama loola jaan qaado waa sidaad ka dareemaysaan ereyadayda caaw waxaynu ka hadlaynaa xirfadda loo yaqaano la jaanqaadka lahee jaanqaadka luuqadda afka qalaad waxay ku noqonaysaa adaptability waa maxay la jaanqaadku aynu isweydiino waa awood la qabsi oo ruuxa bani aadamkaahi uu leeyahay taas oo uu kaga hortago ama uu kula tacaamulo xaaladaha cusub ee ku soo kordha maaha khasab inuu qofku raalli ka ahaado waxaa markaa ku soo kordhay ama uu riyaaqo marar badan waxaa dhacaysa in noloshu ay ka hor dhigto caqabado aanad filaynin marar kale waxaa dhacaya in si aad waxu waday sida cagsigeeda ahayd oo aanad filaynin ay kaa hor timaado ama ay waxu dhacaan mararkaasoo kale ruux wuxuu u baahan yahay inuu ku hubaysan yahay xirfado ka saacidaya inuu horusocod sameeyo ama xaalka markaa soo wajahay inuu sida ugu turxaanta yar uga gudbo la jaanqaadku waxay u sahashaa ruuxa bani aadamkaahi in goor kasta iyo goob kasta iyo cid kasta oo uu la joogo waxa weeyaan ayna si fudud u gilgilin adduunyada gudihiisa kulligeen waxaynugu xareeraysan waxyaabo fara badan dad baynu la shaqaynaa dad baynu la dhalanay kuwaynu dhalnay kuwaynu u dhaxnay kuwaa inoo dhaxay kuwa waxa weeyaan business inagala dhexeeyaa dadka bani aadamka ee aynu la tacaamulayno iyo xaaladaha nolosha ee aynu la tacaamulayno iyo habeenka iyo maalinta istaba socda ee isgedinaya ayaa waxay keensanayaan wejiyo fara badan oo u baahan in aynu lahaano xirfado inaga saacidaya sida ugu fudud ee ugu mudan ee ugu quruxda badan inaynu waxaweyaan ula tacaamulno xirfadaha waxaa ka mid a la jaanqaadka tusaale ahaan labadii sano ama saddexdii sane iminka u dambeeyey nolosha adduunyada oo dhan meel kasta oo ay waxaweyaan nololi ka jirto isbedel baahsan oo aanan la filanaynin ayaa ka dhacay qaabkii loo shaqayn jiray qaabkii loo fikiri jiray qaabkii loo hadli jiray qaabkii loo socon jiray qaabkii wax loo baari jiray ama wax loo research garayn jiray oo dhan ayaa isbedelay shiftiyo aan la filaynin ayaa dhacay isbedeladaasi waxay keensadeen in bani aadamku uu horumariyo ama uu soo saaro xirfado uu kula jaanqaadi karo ama uuga hortegi karo isbedelkaasoo kale haddii uu yimaado inta awoodiisa ah waxyaabo fara badan oo aan la filaynin ayaa dhacay oo bani aadamkii ku khasbay in dhaqamo fara badan haddii aanay waxaweyaan horu marinin ama aanay lahaanin inay ku adkaato inay hore u sii noolaadaan haddaba awoodda la jaanqaadku waa muruq maskaxeedka ugu mudan ee ah qof kasta oo inaga midahi in uu koriyo si uu ugu kaalin galo tusaale haddaynu soo qaadano diinta ku xidho nebi yuusuf isagoo yar ayaa walaalihiis oo aabbihiis ay dhaleen ay u tashteen waa qisada waad ka wada dheregsan tihiin laakiin siday la jaanqaadka u khusayso ayaan isugu xidhayaa markii lagu riday ceelka waa kuwii laga soo saaray waa tii lacag yaroo baystay naa lagu iibsaday waa kii waxaweyaan masar ku noolaa casiiska gurigiisa ku noolaa waa tii gabadhu rabtay inay kufsato waa kii jeelka galay aynu markaa diiradda saarno jeerka markuu galay iyo siduu u dhaqmay nebi yuusuf wuxuu lahaa xeeladda la jaanqaadka oo u sahashay amaba ilaahay subxaana wa tacaala sabab uga dhigay xataa markii dambe inuu jaalkii uu kaga soo baxo waxaynu ogsoonnahay qisada saad ka wada dheregsan tihiin laba nin inuu jaalka kula kulmay labadii nin dhaqankiisii iyo habkuu hadlayey iyo shakhsiyadiisii barasho xeel dheer bay u yeesheen ilaa markii dambe ay kula soo dhaceen oo yidhaaheen yuusuf ayuha sidiiq war ninkan runta badanow barriyooyinkaasaanu aragnayee noo fasir waa kii u fasirayey labadii nin waa kii midkood badbaadayey midkii badbaaday waa kii sabab u noqonayey inuu waxa weeyaan hadalkiisii ama dhawaaqiisii weliba isagoo sanawaad hore ilaaway uu dib u xasuusanayay ee la gaadhsiinayay ninkii boqorka ahaa deetana uu soo baxayey wee uu soo baxayey ka waran hadduu is odhan lahaa sbeshal baa tahay nebi baa tahay waaba lagu doortay sideeba maalinba maalinta ka dambaysa caqabadiba caqabaday ka adag tahay ay kuu soo wajahaysaa ay kuu taabanaysaa maxaa jeelka intanoo sanawaad aad ugu xidhan tahay uu dadka iska kuusi lahaa oonu raggaa la sheekaysan lahayn ma ku dhici lahaayeen raggaasi inay la sheekaystaan ama riyadiisa riyadooda ay la wadaagaan waa maya dad fara badani markay caqabaadka nolosha kusoo waxa weeyaan ay ku soo keediyaan xidhiidhaday jaraan albaabaday xidhaan waxaanku yidhi ilaaha nolosha oo dhan bay baabiyaan waxani maxay iigu dhaceen waxani maxay ii taabteen waxan maxaa laygaga eegayaa waxan maxaa layga daba wadaa ayay sidhahaan kuwo kalena iyagoo isla xanuunka kuwaasi dareemaya dareemaya ayay isweydiiyaan imise xidhiidh baan samayn karaa ama imise qof oo waxaweeyaan arrintan oo kale soo maray ama sidanoo kale wuxuu ka soo dhacayn ama waxanoo kale soo arkay ama waay aragnimadanoo kale leh ayaan la tashan karaa oon talo ka qaadan karaa imise bug baan aqrii karaa imise xaaladood baan waxaweeyaan loo soo joogay adduunka dushiisa tani qabsatay oo kale lamid ah sidee dadkii uga baxeen yani waa qof horumar samaynaya oo raba muruq maskaxeedkiisa la jaanqaadka inuu waxaweeyaan koriyo si ay ugu fududaato arrinta markaa haysata sida ugu fudud ama ugu turxaanta yar uuga baxo bale qofku mar kasta oo muruq maskaxeedkiisaasi uu koran yahay ama la jaanqaad uu leeyahay way fudud tahay in xaaladaha adag uu la tacaamulo oo dadka xidhiidhada uula leeyahay waxaweeyaan ay wanaagsanaadaan oo networkiisa ama dadka ku hareeraysani waxaweyaan ay noqdaan dad xul ah oo markaa specifically si khaasa uga caawin kara ama uga gacan qaban kara ama ra'yi ugu kordhin kara xaaladda uu markaasi ku jiro waxaan ogsoonnahay oo kale in qofka haddii uu leeyahay network ama waxaweeyaan xayndaab wanaagsan oo xaaladda markaa uu ku jiro support ama ka siin kara garab ay u fudud tahay in ay kalsoonidiisu kor u kacdo oo aan waxaweeyaan qof victima ama dhib waxaweeyaan isu dhiibay oo u arka inuu dhibano yahay oo mentalitygiisu uu dhibano tahay ay uu ka badbaadiyay qofkaasi ayaan ogsoonnahay oo xaaladda nebi yuusuf oo kale markuu jaalka ka soo baxay markiiba kalsoonidiisa waxaad ka dheehanaysay markii uu layidhi dembigan beri baad ka ahayd dembiba maad lahaynad umarku iyagaa ku eryanayay muxuu yidhi ijcalnii calaa khasaa'ini al ard waxaad iga dhigtaa waxa weeyaan mas-uul waxaad iiga dhigtaa khayraadka dhulka ee dihiin yacnii waxay ku tusaysaa in mahaaradiisii ama iskiirkii iyo xirfaddii uu lahaayee la qabsi ay ka saaciday xataa dabadii markuu u baxo noloshii caadiga ahaa markuu ku noqdo inuu si fudud ula waxaweeyaan uula falgeli karo dad fara badani markay wax ku habsadaan ama musiibo ay u timaado completely waxay badashaa qofkii ay ahaayeen noloshii markuu ka baxo musiibadii laga faydo ama dhibaatadii markaa haysatay caqabadii ay ka hor leexato way ku adkaataa inuu dib ula falgalo oo wuxuu kusii dhegsanaadaa ama kasii laadlaadaa mentaalitigii samaysme xilligaa oo kurbada ku jiray oo ah dhibanaa tahay qof gabanayuu noqdaa qof bilaa kalsooniyuu noqdaa qof cabsanayuu noqdaa qof aan horu socod lahayn ayuu noqdaa laqabsigu wuxuu yeelan karaa wejiye ah inaad horu mariso qaab hadalkaaga tusaale ahaan qof baad wada shaqaysaan waa qof qaylo badan waa qof jaqjaq badan waa qof dabeecadiisu ay adag tahay waa qof shaqo fiican baad haysataa lacag fiican baad qaadataa ee, waxa weeyaan ixtiraam fiican baad leedahay waxaad ku tahay qof maahira baad ku tahay shaqadaada laakiin ma lihid muruq maskaxeedka la jaanqaadka ma is odhanaysid xirfadee baan horu marin karaa sidaan qofkan sida ugu turxaanta yar aan ula shaqayn karo markiiba qofkiibaad jaqjaq markuu codka kor u qaadabaad adiguna kor ula qaadaa madaxaad isla gashaan ilaa hadhow toole aad shaqadaadii ay jaxiim noqoto ama aad weydo aad ka tagto welima isweydiisay dadyowga qaar markay dadka la tacaamulayaan qofka deggan si deggan ula tacaamula qofka qaylinaya hadalka u dejiya ka karkaraya si fudud oo waxa weeyaan aan aanad una hadalka ku marganaynin isagu ula hadla ama iyadu la hadasha ma isweydiisa qofkan waxba ma dhibayaan miyaa dadkaas waxay leeyihiin muruq maskaxeedka la jaanqaadka waxay fahmeen noloshu in aanay u baahnayn tasaadum iyo in madaxa madaxa loogu dhufto oo marar fara badan ay u baahan tahay in waxaweyaan la jaanqaad loo lahaado si ay u fududaato oo ay macno iyo dhadhan u yeelato noolaashiyaheedu marar fara badan la jaanqaadku wuxuu yeelan karaa een, weji ah in aad waxa weeyaan xaalad baa dhacday tusaale ahaan xidhiidhaadkaaga amba qofka lamaanahaaga amba ilmahaaga amba jaarkaaga amba walaalka amba ehelkaaga ayaa dabeecaddiisii isbedeshay way ku saamaysay inaanad ku sii dhegsanaanin suuraddii hore qofkan qofkii aad ku baratay ee isbeddelkan aad wax ka weydiin kartid adigoo tixgelinaya ama waxa weeyaan hoos u eegaya isbeddelkan ama xaaladda markaad taagan aad odhanayso xaaladdaasi maxay saa u noqotay ama maxaa laga qaban karaa adoon ku sii dhegsanaysaa warkii horaad ka haysatay oonas odhanayn how come sidee ku dhacda inuu qofkani isbedelo marar fara badan een, muruq maskaxeedka la jaanqaadku wuxuu qofka ka saacidaa inuu lahaado horowga socod waxyaaba fara badan baa waxay u baahan yihiin inaad hore uga socotid waxyaaba fara badan baa macquul ah ama noloshu ay kuu keenaysaa oo aad arkaysaa inaad xallin kartid waxyaaba badan baanad xallinba karaynin marka waxay fududaanaysaa inaad ka tallaabsatood hore uga socoto laakiin suurad hore ama sawir hore inaad ku sii dhegsanaataa waxay calaamad u tahay inaanad lahayn muruq maskaxeedka la jaanqaadka waxay kaloo kaa saacidaysaa in aanad isu arkin inaad tahay qof sbeshal ah oo adduunka iyo walanabluwannakumtu aanay taabanaynin waxaad inaad isu aragto qof caadiya duruufaha nolosha seasonska isbedelaya habeenkiiyo maalinta isgadaal maraya inay ta- inay taaban karaan inaad isu aragtid qofay taaban karaan inaad isku aragtid deetana ay kuu fududaato inaad qobkaagii ka xoob siibatidoo sida ugu fudud ee ugu turxaanta yar xaaladda markaa ku hortaala aad uga gudubtid lajaanqaadku wuxuu kaa caawinayaa inaanad mar waliba romantisais garaynin oo aanad ku sii dhegsanaanin ood kasii laalaadin wixii dhacay beri baan saa ahaan jiray beri baan saa u ekaan jiray beri bay saa ahaan jirtay beri bay noloshu saa u ekaan jirtay oo qof buul ka dhistay een, baaskiisii iyo tagtadiisii aanad noqonin aad noqoto qof waxaasi wixii markaa dhacay si kastoy u adag yihiin ka gudbi kara sida ugu fududee markaa xaalku ugu hagaagi karo dooran kara la jaan qaadi kara xaaladaha ka dambeeya xaaladda uu markaa ka soo gudbay ee u abuurmaya waxaad noqonaysaa qof ay rajadiisu sarrayso haddaad la jaanqaad leedahay waxaad noqonaysaa qof mar walba suurtagalnimada iyo xuluusha wixii xal ah ku diiradda saaraya ku fowkas garaya waxaad noqonaysaa qof ogol koritaanka joogtada ah ee ruuxa bani aadamkaa noloshu ay ku sababsato waxaad noqonaysaa qof aan isweydiin wy never ending wy maxay waxaasi u dhacayaan maxay waxaasi u dhacayaan maxay waxaasi u dhacayaan aan isweydiina way dhacaane sidee nula tacaamulaa isweydiiya tan micnaheedu ma aha inaad dhagax noqoto inaanad dareen lahaanin inaanad waxba karaxsanin inaanad waxba hiifin marka xaal kugu cusub yahay mar walba bani aadan baad u tahay waad dareemaysaa way ku taabanayaan wixii sidii aad u waday si ka duwan weji kala yeeshay waad dhibsanaysaa laakiin inaanad ku sii raagin xaaladdaa hiiftanka iyo dhibsashadaasi ay weji noqoto dareenka laguma diidin laguma odhan wax walba aas laguma odhan bani aadantinimadaada ka tanaasula waxweyn caatifadaada ku joogso ee maalinka iyo labada u horeysa ama xaaladaasi markay kugu cusub tahay dareenkaaga ogolow laakiin ha u noolaanin oo ha noqonin qof dhibaato marya ka tushta oo isu arka inuu dhibano yahay oon xaaladan aanu ka bixi karaynin xaaladaha iyo kadeedyada nolosha ku soo wajahaa yaanay waxa weeyaan jeel kuu noqonin oo ha u noqonin qof maxbuus oo ku jira la jaanqaad lahow qof xalka mar walba diiradiisa ay saaran tahay noqo qof su-aalaha uu isweydiiyey isaga jawaabi kara noqo qof xidhiidha iyo network samayn kara raadin kara waxa markaa ku dhacay cid kale ku dhaceen siday u xaliyeen qof waxaad noqonaysaa markaa la jaanqaadkiisu ama muruq maskaxeedka la jaanqaadkiisu uu ballaadho karo oo kobco qofkii kaa maarmay tusaale ahaan cilaaqaadka oo kale way fuu fududaanaysaa inaad ka maarantid ama inaad hore uga socotid wixii lacag kaa burburay mase dhaqaale kaa khasaaray waxa weeyaan ma noqonayso qof habeen walba ku riyoodo berigii sidaan labadaa shilin isugu geeyey dib isugu geyn maayo way kuu fududaanaysaa xataa in waxa weeyaan asmaddaa markaa ku soo wajahday ee dhaqaalahaagii burburisay aad hore uga gudubtid way kuu fududaanaysaa inaad dib wax u soo bilowdid oo tiraahid haddaan mar hore sameeyey mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afaraad waan samayn karaa haddaan mar hore ka soo gudbay imikana waan ka gudbi karaa saa imika waxaaban leeyahay maxaa la yidhaahaa experience iyo iyo waayo aragnimo marka sababtaas ayay muhiim u tahay awoodda la jaanqaadka inaan lahaano qof adaptabala inaan lahaano qof adaptabala inaan lahaano mar kasta oo awoodda la jaanqaadkaaga ama muruq maskaxeedkaaga la jaanqaad uu kobacsan yahay oo koran yahay waa mar kasta oo xidhiidhada aad dadka la leedahay xataa ay hagaagaan meesha shaqadaadu aad si fiican uga shaqayn kartid fursado wanaagsan oo dahabiya aanad iska dayacaynin laakiin haddaad noqoto qof ay fartu gaadhayso qof raba inuu special noqdo adduunkan uu ku noolaado iyadoonay waxa weeyaan aanay xariiqi soo gaadhin ad baad ugu dhibaatoonaysaa adduunka waxaad noqonaysaa qofay ku adkaato isbeddelku waxaad noqonaysaa qof yacni bartiyaqaana oo aanay bari u kordhin sida soomaalidu ay ku mahmaahdo marka markaad codkaygan dhegaysatay oo kuu dhammaado waxaad isweydiisaa intee in la eg buu muruq maskaxeedkayga la jaanqaad la eg yahay imise fursadood bay iga dayacday la jaanqaad la'aantu imise xidhiir bay iga burburisay la jaanqaad la'aantu